بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدن ayaa lii mar weyin khiyaarta sharafta leh ee halkan isugu timid waxaan idinku salaamayaa taxiyaة الإسلام الsalaamu عalaykum وraxmat الlahi وbarakaatuه waxaynu isugu nimid maadaama waxyaalo waaweyn ay dalkeenna ka dhaceen inaynu waxa inala gudboon wax iska weydiino tallaabada ku habboon marxaladan oo kale in la qaado waxaynu arkaynaa nimankii argagixisada ahaa ee dadqalatada ahaa ee umulodooxa ahaa maataleyska ahaa inayna waxba inoo reebanaynin ayaan dhaweytaa waxaan i sheegay markii arrintii sooba ay dhacday yaa waxaan ihi haddii ay qumbulati duriye haysan lahaayeen way nagu dhufan lahaayeen sababtoo a nimanku waa arxan laawayaal wey taas hadda markhaati waxaa u ah nimanka caruur yar yar ah xalay ku dilay meeshan naasahablootu caruurtu maxay gashay waxaa weeye waa dhaqanka khawaarijta taariikhdu waxay sheegaysaa nin ka mid a asxaabtii nebiga caleyhi salaatu wasalaam intay qabteen oy kaxeeyeen ayay webiga qarkiisa geeyeen waxyaalaha runtii taariikhdu ay qortay ee yaab kale waxaa ka mid ahaa markay sii wadeen inay dilaan usii wadeen yaa beer ay dhex mariyeen baa waxaa ka soo dhacday xaba timira mid baa qaatay kii kalea ku yihi waryaamo maxaad u qaadanaysaa waa dembi waxayna rabaan nin asxaabtii nebi maxameda inay dilaan caleyhi salaatu wasalaam cilmi yaridoodii iyo fahmigu markuu qalocdo meeshuu aadi haddana beertaas weliba waxaa iska lahaa nin dimi ah yacni nin aan muslin ahayn gaalada amnigooda la ilaaliya waddanka ku nool haddana beer kaley dhex mareen oo doofaar nin gaala leeh yuu midifallaadh ku dhuftay waryaa u gudbaa layihi waa nin gaalaho dimi ah maxaad uga ugu dhufanaysaa waa inaad uma u magdhowdid baa layihi ninkii saxaabiga ahaa baa webiga qarkiisa la geeyey cabdullaahi bnu khabaab waa la gowracay islaantiisii uurlaa la joogtay ayadana waa la dooxay ilmihii baa laga soo riday horta nimankan aan la daga ina la dagaalamaya waxaa weeye fakarkaasay qabaan wax kasta oo dhibaato oh inoo geystaan ama hotel la qarxiyey ama tii sooba ka dhacday ama tu ku weyn hadday heli karaan waxaa weeye nimankani arxaan laawayaal wey mar hadday sidaa tahay maxayna la gudboon innagu waad ogtihiinoo waxaan maraynaa marxalo aan tabar darannahay oo burbur ku dhacay waddankeenii soddon sano ku dhowaad dowlo fiican oo itaalle aynaan lahayn hadday dowlad macno la jiri lahayd saacadaha lagu soo afmeeri lahaa marka maxaa inala gudboon waa la hubaa inayna inaga hub badnayn inayna inaga dad badnayn waxaa weeye waa in yaroo fakarku haba u khaldanaadee fakar midaysan rumaysan waa in yaroo fakar khalada intay iska dhaadhiciyeen wax kastoo dhib oo inoo geystaan u arkay inay janno ku geli dad yaroo nidaamsan waxay xukumi karaan dad badan oo kala daadsan yay xukumi karaan oo siay rabaan ka yeeli karaan waxaan rabaa anoo soo koobaya qodobadan soo socdaan ku baaqayaa qodobka koowaad shabaab waa urur argagixiso ah inay muslim yihiin iyo inay gaalo yihiinna culamaa ulislaam way isku khilaafeen in la in la laayo cid muran ka qabta ma jirto laakiin ma muslimiin faasiqiina loo layn ise waa gaalo yaa la isweydiiyaa culimo badan baa qabta inay gaalo yihiin maadaamay dhiiggii muslimiinta xalaaleysteen marka qofka moodiow shabaab layntiisa in lagu dambaabi waxaa weeye laguma dambaabayo bal ilaahay baa loogu dhowaanayaa nebigeenna yihi calayhi salaatu wasalaam faduubaa liman qatalahum ow qataluuh waxaa janno iskale ninkii dila ama ay dilaan hadday ku dilaanna jannaad geli haddaad dishidna jannaad geli islaamku wuxuu qabaa qofka muslimka inuu difaacdo wixiisa inaad naftaada difaacdid maalkaaga difaacdid ehelkaaga aada difaacdid buu qabaa marka nimankan maalin walba un dadkeenna horteenna ku qalanaya waxaa weeye waa akbaru munkar munkarka inagu sho waxaan moodaynaa un khamrada iyo zinada iyo qof muslimahoo la dili ood iska daawan munkar ka weyn ma leh marka shabaabku waa murk mur munkar u baahan in la zuuliyo weeyaan marka iskaashi bay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado yay u baahan tahay soomaalida meel ay joogtaba waxaan leeyahay sidan hadda aynu nahay waa dulli waxaad moodaa dareenkii inuu inaga dhinta aada moodaa nin baa yidhi caraba maa lijurxin ma maa lijurxin bimayitin ilaam qof dhintay dhaawacu waxba kama qaado qofku hadduu meed yahay moogta waa la iska jarjariya sidaasaan u egnahay ummad dhimatay oo wiilashaa yaryarka ahe mooryaanta ah ciyaala suuqa habeenba madaxdii iyo ninqartii iyo intii macnaha la ida iska gowgowracan oon inagayna iska daawanayn waxyaalaha ina dabraya waxaa ka mid a qabyaaladda qabyaaladda mar walba cadaab baa lagu galaa cadho ilaahay bay keentaa nebigeenuna wuxuu yihi waa bakti ee iska daaya qabyaaladdu waxay inala gashay shabaab inaan la sheegin waxay inala gashay shabaab diriirtiisa inaan la isu raacaynin war ilaahay ha laga cabsado war qaranka ha la badbaadiyo dalka ha la badbaadiyo war qofku naftaada badbaadi haddii maalin walba wax lasoo dilo maalinta dambana adaa laguu iman wallaahi wiilkaad dhashay ee shabaaba inuusan ku dhaafaynin waxaan rabaa inaan ogu baaqo soomaalida mar labaad midnimo iyo gacmaha in la isqabsado wixii khilaafa in la tuuro dowlad goboleedyada ragga madaxda ka ah iyo dowladda dhexoo hadda xamar bay ku shirayaanaan maqlay waxaaba runtii aada ceeb u ah maanta oo kale in la yidhahdo khilaaf baa jira oo waa la waa la wada hadhadlaya maxaa laga hadlaya dadka maanta wada hadlaya dareen miyayna lahayn isagoo ummaddii sidaa loo gelayo waxay ahayd kolkay waxaan arkaan xataa hadduu wax jirjiray in la yidhah waroy naga daayo waxan waan ceebownee gacmahaan isqabsanno aan nimankan dhinaca uga soo wada jeedsanno waxaa weeye shacbiga soomaaliyeed meel uu joogaba waxaan leeyahay wax badan ka bedela suu wadcigu u socdo dagaalka sha dagaalka oo shabaab aan la gelayno wuxuu u baahan yahay shacbigu inuu hubka qaado laba qabiil hadday isku duulaan soo sidaan u xoog badannahay maaragta hadda ayaantii dhaweyd ee qaraxii zoobe soo lix boqol iyo afartan iyo laba qof baa wax ku noqotay lama dhihin bal bal waxaad tasawurtaan qabiil intuu soo duulo qabiil inuu intaa u geysto maxaa dhici lahaa fidhada iyo boodhka ay kiciyaan kuwii saa loo galay carada ilaahay oo dhan bay gololin lahaayeen sheeg adigu meeshay lacagta ka keeneen meeshay hubka ka keeneen laakiin waxaan xunxunka yahay diinlaawayaasha ah markay saa inoo geli waa nasakhannahayba dareenkii baa inaga dhintay waxaan leeyahay madax goboleedyada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirkan aada waddaan joojiya soo saara ilaa caawaba waxaad ku heshiiseen oo dagaal aada noogu hor hor noogu horseedeysaan shacbiga soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel aada joogtaanba hubka hala qaado macawisleydi ha la soo celiyo nimankaas qof walbow tuulada agtaada kaga bilow ha la eriyo aynu saacado kusoo afmeero waxay yihiin ma laha waa koox yaroo nidaamsan oo habeenba meel weerar intay isu isuti waad ogtihiin waxaan rabaa hadalka inaan kusoo koobo sidan haddaan ku soconno waa wada dambaabeynaa adduunyo iyo aakhira midna ma helayno qof walbana fadhigiisa lagu gowrici marka intay goorgoorta ilaahayna aan u toobad keenno rabbiga khaaliqa ana aan u toobad keenno gacmaha aan isqabsanno dowladduna ha noogu dhawaaqdo maalin heblo laga bilaabo dagaalkii baa bilowday annaguna naf iyo maalba dowladdaan barbar taagannahay insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xun ee soomaaliya ka dhacay kaasaan caasimada ka mid ah ilaa xalay waxaa lagu jiray kala gur iyo dagaal iyo dhibaato weerar lagu soo qaaday hoteel ka mid a hoteelada magaalada caasimadda ah ku yaala naasablo two oo dad masaakiin ah oo soomaali ah oo aan cidna ku taagnayn ay u joogeen inay ama ku kulmaan ama ay xaajooyinkooda gaarka ah ama degaan ahaan u isticmaalaan wixii xalay meeshaas ka dhacay ee ilaa saaka waa bariis ka socday waxay ahayd arrin argagaxa oo magaalada muqdisho ku kaliftay inaan qof ku nool magaalada uusan seexanin soo jeedkii xalay ilaa hadda waaga uu saa noogu barya lagu soo jeedo waxaa nagu kalifay xanuunkii badnaa ee qaraxii ka dhacay afar iyo tobanka bisha oktoobar soobe ka dhacay iyo tacsidii iyo maatidii laga tegay iyo agoontii annagoo weli ku jirna xaaladood iyo dhaawacii kala gurkiisii iyo maaragtay ummaddii meeshaas masiibadu ka soo gaartay sidii loo ogaan lahaa ayaa tanu noogu darsoontay taas oo noo sheegaysa in cadowgu uu diyaaru yahay inuu soomaalida ka baabi'iyo dalka ay degan tahay oo ku gumaado arrintaas arrin noo qalanta ma aha haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed waa arrin foolxumo ah waa arrin fawaaxish ah waa arrin wakhtigeedii dhammaaday oo annaga naga bi'isay in aan reebanno wakhti dambe oo aan siino fursad dad cadow ah oo raba inay na gumaadaan oo naga cirib tiraan dalka carruuro saqiir ah ayaa la laayey dad waaweyn ayaa la laayey haweenaa la laayey dad maaragtay aan waxba galabsanin ayaa gardarro lagu gumaaday hubbaa loola soo galay qaraxaa loola soo galay babooyinaa loola soo galay argagixis aan caadi ahayn inta dhimashadu ku dhacday inteenna noolna waa dhimanay sababtoo ah waxaana dilay naxdin iyo waxaana dilay calool xumo iyo waxaana dilay maxaa idin soo albaabka gormay ka soo geli doonta maxaad marka maxaan marka ku noolnahay oo soomaaliyay aan sugaynaa maxaan sugaynaa cadowga saa noogu dhaartay ee saa noo tusinaya awoodda uu u leeyahay annaga oo nooloo joogna inuu inta noo yimaado wuxuu rabo nagu sameeyo haddana noolaado haddana aan u ogolaano taas wax noo cuntoma ma aha siduu wadaadku u sheegay shacbiga soomaaliyeed dagaalkaas waa mid xaq ah inaan haween iyo rag wada qaadano hubka oo aan cadowga la dagaalano oo aan guryaha ka baxno oo aan bannaanka istaagno oo geed walba iyo garaash walba iyo guri walba iyo meel kasta oo ay ku jiraan hadda waxay bartilmaameed ka dhigteen waa la ogyahay meelaha ay ku jiraan oo dhan waa la ogyahay sirtooda waa la hayaa laakiin tabaabushe iyo ku talagal iyo in laysu bareero waa wax waajiba oo xaq ah ummadda soomaaliyeedna fursad kale oo maanta u furan aysan jirin inay difaac nafteeda iyo xoolaheeda iyo carruurteeda iyo dhulkeeda ay difaacato inay tahay waajib waa mid aan qof ay mugdi kaga jirta aysan jirin waxaan ugu baaqaynaa shirka maanta socda oo maanta ay wadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda soomaaliyeed wax loo shiro oo loo fadhiisto oo ka weyn in jiritaanka ummadda soomaaliyeed la badbaadiyo annagu ma naqaan mana arkayno inay dan u tahay khilaafaad ummadda soomaaliyeed maanta dad isku tilmaamaya inay madax u yihiin saa darteed waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba inay u istaagaan inay nagu hogaamiyaan saan cadowga iskaga dhicin lahayn oo dalka uga xoraysan lahayn ma qabno wakti kale oo noo dhiman annaga dhiilihii iyo maxaan ku raha buraashadihii iyo dambiilihii intaba waa noo buuxaan waxaana diyaar u nahay inaan nafteenna ku difaacno dalkeenna iyo diinteenna iyo sharafkeenna iyo jiritaankeenna waxaan aada iyo aad ugu baaqaynaa shacbiga soomaaliyeed xumaan dambe oo nalagu samayn lahaa labaatan iyo toddoba sano nooma dhinna gumaad nalagu samayn lahaa nooma dhinna dabargoyn nalagu samayn lahaa nooma dhi nooma dhinna waana u jeednaa dadkan waa dad naloo soo diray inay dalka naga baabi'iyaan ma aha dad kale dad qadiyad u dagaalamaayo ma aha dad diin u dagaalamaayo ma aha dad wax raba oo adduun raba ma aha waa dad ayaga laftigoodu inay dhintaan raba oo maskaxda laga soo maandooriyey oo qalbiga laga soo madoobeeyey oo indhahoodu keliya ay arkayaan dhiigga dadka iyo madaxa ay jaraayaan ma waxaasaan fiirsanaynaa inaan iska qabanno oon la dagaalanno oo nafteenna iyo xoolaheenna kula jihaadno waa wax xaqa waana wax loo baahan yahay in loo midoobo shacbiga soomaaliyeed maanta waa midaysan yahay waxaan u baahan nahay hoggaankiina hoggaamin lahaa waxaan u baahan nahay dagaalka meesha aan ka geli lahayn waxaan u baahannahay inaan istiraatiijiyadii iyo qaabka aan ku dagaalami lahayn qaranka soomaaliyeed sida loo badbaadin lahaa ay dowladdu nagu hogaamiso ma rabno shir macno la-aana iyo iska soo horjeed macno la-aana oo aan ka jawaabaynin duruufaha iyo xaaladda soomaaliya maanta ay ku suganta waxaan rabnaa inaan u istaagno oo aan helno jawaab cad oo ka soo baxda shirka maanta loo fadhiyo madaxdu madax ma ahaanayso haddii aysan nagu nagula istaagin oo ayna noo istaagaynin oo aysan nagu hogaaminaynin si aan uga bixi lahayn weerarada isdabajoogga ah ee maalin walba guryaha naloogu soo gelinaayo ee hoteelada naloogu soo gelinaayo ee magaalada laga dhigay meel dadka lagu duugo iyo meel dadka lagu dhaawaco iyo meel dadka lagu barakiciyo waxaan aaminsannahay maanta waxa aan la qaban inaan beri la qabanaynin waxaan sugaynaa dhagaheenna inay maqlaan go-aanka hogaamiyaasha soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu siduu shalay ugu baaqay in lala jihaado nimankan arxangoyska ah oo umuladooxda ah oo dabaallada ah oo waalan oo maaragtay maandooriska lagu jahawareeriyey oo ilaa intay yaraayeen haddeertaan ilaa intay yaraayeen lagu duraayey maaragtay waxyaalaha maaragtay qalbiga qofka ka madoobeeya oo uu ku dhiiranayo hooyadii inuu dilo oo uu ku dhiiranayo aabihii inuu dilo oo walaashiisoo saqiir inuu dilo uu ku dhiiranayo inaan sugno ma aha madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa waxa u furan inuu nagu hogaamiyo saan dalka u difaaci lahayn dowlad goboleedyada waxa u furan inay dadkooda ku hogaamiyaan sidii looga ciribtiri lahaa dalka dadka aan gumaadayno arxamaya arxamaya arxamalaawayaasha ah aada iyo aad ayaa waktigu noogu yar yahay mana rabno daqiiqad nolosheena ka mid ah inay ku dhammaato inaan ku sugno in naloogu soo galo meelaha aan ka shaqaynayno iyo hoteelada waxaan rabnaa inaan dhaqaaqno diyaarna waxaanu nahay inaan dalkeenna difaacno oo dhiiggeenna iyo nafteenna aan ku difaacno waayo soomaalida waxay ku maahmaahdaa waari maysida war ha kaa haro maanta waxay taagan tahay waan aragnay walaalehen waa la dilay ama walaal mataqaanaa iishaa gabdhihii nala dhasha waa la dilay caruurtaan dhalna waa la dilay wadaadadii waa la dilay cid la dhaafay lama arko madaxdii waa la laayey ciidankii waa la laayey waxaan sugayna malaha mid maskiina oo jidka dhinaciisa business la fadhiya oo caruurtiisa caawa wuxuu casho ku siiya halkaa uga qalqaalinaya waa la dilay yaa la dhaafaya waxaan suganaa ma jirto waxaan sugaynaa oo keliya inay dowladda soomaaliyeed ku dhawaaqdo sidii loo dhaqaaqi lahaa haddaan nahay haween haddaan nahay dhallinyaro haddaan nahay waxgarad diyaar waxaanu nahay inaan dalkeenna difaacno waxaan jeclahay inaan marka la wadaago gabdhaha walaalahay ah iyadoo culimmadina ay fadhido inaan ku wareejiyo walaashay war waa lasoo dhameeyey sheekh baaruudna waa noo sheegay walaashan batuul maartatirtay aniga waxaan rabaa kalix inaan ka hadlo muqdisho labaatan iyo toddoba sana waxaan taagnay duugid iyo aasid iyo caruurta soomaaliyeed say ku koraan muqdisho way daasha markaan warna looma baahno waxaan rabnaa inaan la nimaano sidii aan ku wada socon lahayn sidii aan ku wada shaqayn lahayn maadaama ay meeshaana gobolka fadhiyaan ama gabdhihii ha ahaadaan oo guddoomiyaasha ahaa ama gabdhihii ha ahaadaan degmada kulligan degmaan ka wada nimid meeshan waxaa loo baahanya siyaasad inaan la nimaano waxaad ogaatiin hooyaa wax qabato hooyaa oo guriga laga soo baxay hooyaa oo wiilkiina dilay oo na gubay meeshuu ka yimiday ama xaaskiisaa og ama walaashiisaa og waxaad ogaataan waxa la laynaayo waa dadkiinne warka inaan isku badina ma rabno meeshan waxaan u taagana waxay tahay inaan ummadda soomaaliya haddaan nahay siiba dadka muqdisho ku nool haddaan nahay aan markaan daalnay oon dhibtoonnay oo ganacsato aan naloo dhaafin oo caruur aan naloo dhaafin oo askar aan naloo dhaafin oo wax maanta noo dhowran aysan jirin nagu filan labaatan toddoba sano maanta wixii ka dambeya waxaan taagana mukulaal guri haddii lagu xiro way iska celisaa wax mukulaalkama aqli yarin maanta waxaan taagannaha gurigaan ku xirannahay sidaan isaga celin lahayn annagoo gacmaha ishaysano annaga iyo dowladeenna dowladdana nasiibay heshay sanadkan haddii shicibka u taagan yahay inuu garab istaaga hadday ka faa'iidaysan waayaan waa ayaan darro kale waay ayaan darro kale waay dowladdii oo maanta shicibka ag taagan yahay oo wixii aad aragteen maanta dowlad aysan samayn lahayn oo culimmada iyo haddaysan haweenka istaagi lahayn iyo dadka sooma dhallinyarada siibo waxaad ogaataan maanta meesha aan taaganaa ma taagnaanin waxa keena qaraxaan dambana waxay tahay bal inay sii socdaan inay qalbiga ka jabeen qalbiga kama aana jabin dad muslinaan nahay waxaan naqanaa maalinteenaan dhimanaynaa maalinteenaan maxaa tiradaa jiisoobaynaa maalinteenaan wax kasta nagu dhacayaan qadarka alla inaan qaadano waaye soomaali haddaan waxaan leeyahay aan gacmaha isqabsanno inta fadhido maanta shirka u fadhidane shirkay u fadhiyaan yay u fadhiyaan baarlamaan yoo baarlamaan u yahay waxaan ka hadlaynaa musuq maasuqi kan maxaa musuq maasuqi meeshaan waxaa taal geeri inta idinka dhiman karta waa idinka dhimate hoteelada idinkoo ku wada jiro aa laidinkugu yimaadaa meel aad ku seefgarooysin bale annagaaba ron hooyooyinko xaafadahooda iyo dadkooda dhex joogno meeshaan sharciyada la raba inaad iska boobsiisiin oo ummaddan ku dagaalamayso oo guddoomiyaha maxaa tirada xuquuqda uu leeyahay iyo madaxweyne ee, maxaa tira goboleed wuxuu leeyahay iyo madaxweyne wuxuu leeyahay soo kala saara meeshaas wax sharciyada lee ka rabtaas waa hal sana idin go'day hal sana waxaa qabateen male ummaddaana dembiga maanta ku dhacayo korkooda ilaahay ka shuba inta kitaabka qaade oo gacanta saarte oo tiri waxbaan u qabanaynaa maa warkeedu ku badin waa laiga dambeya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu mahadnaynaa runtii inta sheekh nuur baaruud gorxan iyo doctoreysa haadiye batuule guddoomiye batuule sheekh axmed gaballe iyo walaasha sahro ee ay leeyaheen wax lagu daraayo maanta ma jirto waxaanba ka baqaynaa dawarka sii badan xoogo shucuurkii qiiradayna geliyeen in wax naga nusqaamaan intaasaan ugu filan waxaan rabaa keliya anigoo laba dheer inaan aado ereyga koobaad waxaa waaye maadaama aan xalal la noolay daldadii ka dhacday hoteelkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeya meesha ka soo baxay aan la soo saaray ee, siddeed saacadood oo asmo ah aan ku dhex jiray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyey ee, oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akhriyey iyo wixii inoo muuqday oo dadku aan ka arkay maalmasta inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akrinay caqiidadooda ku tacalluqaan ka hadli jiraan laakiin xale waxaan la noolaa ficilkooda iyo toos ah oo mubaashir ah Ee, waxaana si bara ah dad dhalinyaro ah wasarag dhalinyarada aniga waa arkay dad dhalinyaro ah oo soomaali ah oo islaam sheeganaya oo u soo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo caruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan wax dembiya lahayn inay baabi'iyaan oo ay laayaan usoo galay taasaan horta indhaha soo saaray Ee, waxaa kaleeto duruusta aan soo arkay ka mid ah in qofku ajalkiisa u dhimanayo hadda sheekh nuur iyo iyo batuula iyo sahra waxay nagu geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshe xumada iyo go-aan xumada inta meel layska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in layska xoreeyo dowladduna ay arrintaa hogaamiso shacabkuna ay ku garab istaagaan arrintaas iyadaa marka duruustii xal aan ka faa'iidaysta waxaa ka mid a nimankan qofkii ilaahay dila unbay dilayaan khudbadii jimcihii soo dhaafa khudba jimcadan akhriyay iyagan ka hadlaayay shalay subixi oo maalintii ugu dambaysa aheedoo hoteelka oo nabad looga soo kacayna salaadda subax markaan jamacada dushiya iyagan ka hadlaayay marka qofka ay adduunka ugu nacbi yihiin waxaan umaleynaya maanta sheekh nuur baaruudi aniga qof ayna ganacbi ma jirto labadeenna derbigii qolkii aan ku jirna derbigiisa na soo istaagin haddana ma awoodin inayna dilaan leannahu dilka xagga ilahi ka yimaadaa marka waxaan dhihi lahay marka qof kasta oo soomaali ah sida al-shabaab meel haska dhigto ha ogaato in ajalkooda u dhamaanayso taasna waa dirsi runtii aan soo taabtay oo aada u muhiim ah tan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab ee diin qalloocan xataa allah ka dhigay waa u qalloocanta diintoodu diin saxa ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaroo lix jirka ah ama shan jirka ah ee ay dileen iyo islaanta aniga qolkii aan deganaa gabar soomaaliyeed oo nin odaya oo casiis ah soo ziyaaratay oo ay dileen Eh, wasiir madooba nuunow u timid carruur yaran siday ayay carruurtiina horteeda ku dileen odagii ay soo ziyaaratay ee qiimaha badan horteeda ku dileen gabadhi waa soo carartay qolkiisa qolkii ku dheganaa anigu aan deganaayo aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ayay soo gashay qolkayga ku dhex dileen marka yacni inaysan marka arxam lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta kid yani nabi maxamed sal l slam xataa mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa ee muslimiinta aheed wuxuu kula dardaarmay laa taqtuluu nisaa'an wala alatfaal walaa asxaab asawaamic dadka kiniisadaha isaga cibaadaysanayo dagaalba ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqoyda ah iyo caruurta faraha ka qaad weyde dawaad dadka la dhaafaya waa gaalo ogow oo weliba wiilashoodii kula dagaalamayaan adiga oo gabdhaha haween haweenkaas raggooda ay ku dilaayaan ay gaalo yihiin dan la taaban maayo caruurta marka inaysan marka diinta sheeganahay shaqo ku lahayn taasaa horta daliila iyadana darsi weyn oo soomaali ka baran karta waayo darsiga afaraad wuxuu yahay in aysan eh, inay fulayaal yihiin maxaa yeelay nin marku dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaaya oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qabac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaantay ilaa ay ku- nagu dhamaatay dulsheena ku dhamaatay waxbay tuurtuuraayaan bamboyinay tuurtuuraayaan marka ugu dambaysa runtii eh, ayaga ayaa isdhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dilaa darsiga eh, afaraad ama shanaad oon ka faaidina waxaa kamid a geesinimada dhallinyaradana soomaaliyeed ee ciidamada ah ciidamada soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aada active u ah xalay anugu waa fiirsanayey barnaamijka mar shabaab iyo annaga isku meesha isla joogna kaliya ciidanku waa ka maqnaayeen gurmaday ku yimideen muddaan isla nooleyn laba saacadood ku dhadhow laba saacadood kabacdi ayay afarta geesay uga so- ay uga soo dhaceen uga soo daateen ciidamadii markaasay iyagoon u naxayn ayay intay galeen meesha oo weliba qaybtay igu nuglaayeen oo qaybta dambe oo anigoo aan ku jiray ay jarajaro soo saarteen oo iyagu isku soo dul fuuleen oo si aad u tababaran waa fiirsanayeen oo gudaha usoo galeen ayay dabxid hoteelka dusha iyo hoos uga sameeyeen markaasay dad aada u muhiim ahay oo qiimo badan ay kasoo saareen oo markaa weli noolaayo nufka ay ku jirtay dad badanna waa dileen oo meydkii way arkeen wixii qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen ay soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysano laakiin hogaankii la raba inuu ciidankaa soomaalinimo inta la isu kaashado iyadoo far keliya leeyahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la raba inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka oy niyadda u dhisaan haddii lagu xoojiyo dhallinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah oo aada u qiimo badan oo dalkan xoreyn karta shaabna ka adag intaas waa duruustii runtii aan xalay ka faa'iiday anugu arrimihii aan la noolaa oo xanuunka badnaa oo aan indhaha ku haayay waxaan usoo gudbaa kuna soo gebagabeynayaa oon la qaybsanayaa madaxdii sharafta badaneed ee iga horreysay ereyga baaqa ah ee ay soo direen walaalayaal ilaahay aayad qur-aanu wuxuu ku leeyahay jala jalaaluhu wa adiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum aayaddaas waxay na tusinaysaa waxaa ilaahay ku amrayaa bilowgeeda in ilaahay rasuulkiisa la adeeco maxaa lagu adeecayaa marka daacada ilaahay munaasabo ayay leedahay mar walba meesha ilaahay uu yani mar wuxuu ka hadli doono ayaa daacadu markaa ku tacalluqa halkan waxaa lagu adeecayaa in ummaddu ay midowdo danaheeda ay ka midowdo oo aysan iskhilaafin si awooddeeda aysan u baabi'in intaasay aayaddu sheegaysaa si arrintaa loo gaarana in leesu sabro lees qaato lees dul qaato ayuu ku imaan kartaa wasbiru in allaha maca saabiriin kusoo gebagabiyey marka maanta soomaaliya iyay dhulka u taallaa cidda shabaab inay sidaa u dullaystaan gabdhaheenni iyo wiilasheenni iyo raggeenni iyo odayaasheenni inay laayaan yani mujtamacii xalay lagu laaya hoteelkii aan deganayn qaybaha bulshada oo dhan ay ugu isugu jireen generaalaa ku dhintay allow naxariisto generaal cabdiraxmaan khaliif oo ay qolkiisa ugu tageen ay ku dileen waxaa ku jiray niman wasiiro ahay oo haddana qaar wasiiro dowlad goboleedyada ay yihiin hadday risaalo maanta ay tahay risaalada ugu weyn waxaa waaye in dowlad goboleedyada maanta dowladda dhex la fadhiya inay qiimeeyaan dhiigga madooba nunow maxamed inay qiimeeyaan ay ogaadaan in madooba nuuna uu risaal risaalo uu yahay aada u qiimo badan marka waxaan kusoo gebagabaynayaa in risaaladu ay tahay in maanta iyadoo la midaysan yahay nimankaas khilaafka inta meel layska dhigo dowladnimada loo soo jeesto in aan dowladdeenna iyo annagoo midaysan ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa aan hurayno daacada ilaahay iyo midda rasuulka aan la nimaado nimadeenna aan midayno waxaa keliyaho furan aan ka dhigno dalka in la xoreeyo wax kaloo furan inaysan jirin waxaa dhacday xilligii dowladda islaamka ee ugu horreysay boqolkii sane ee ugu horreysay dhexdeeda cabdilmalik ibn marwaan xilligiisii khawaarijtii oo kuwaana ka daraa ama lamid ahaayo waa ilmahoodii ayaa dadkii nafta u keenay markaasay magaalo la yidhaha khuraasaan iyo basre iyo dhul aada u muhiim ahay oo weliba qani ahay dowladdu ku taagneed ay qabsadeen ciidamadii dowladda inta loo dira dhowr jeer jebiyeen oo jebiyeena shir laga qaatay ururadii bulshada iyo dowladdo dhan waa fariistay runtii shararka noocaan oo kaleeta wiligooda jiri jireen inta laysu yimid oo cabdilmalik wuxuu yidhi ha loo yeero yidhi ganacsatada waa loo yeeray odayaashana ha loo yeero waa loo yeeray dhallinyaradana ha loo yeero waa loo yeeray saddexdiinaan deegaanka ma u dhalatay buu yidhi ha idin ka go-an tahay in khawaarij la jebiyo ha dhallinyarada waxaan ka rabaa inay qoryaha qaataan uu yidhi odayaashana waxaan ka rabaa inay aagga galaan ayaguna ay dhallinyarada horkacaan ganacsataduna ay fanka bixiyaan annaga waxaana ka rabaa uu yidhi in aan hoggaanka dowladnimada aan idinku xoojinno afartoodii markay israaceenna waa la xoreeyey dhulkii alshaab khawaarijna waa la jiriyey marka walaalayaal maanta meesha kale taagan tahay waxaan rabnaa tan toddoba iyo tobanka labada bilood oo ka dhiman iyo sideed iyo tobanka lixda bilood oo ugu horeysa sideeddaas bilood inay noqoto sideedda bilood dalka soomaliya la xoreynayo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo madaxweyne farmaajo ugu wen yahay ra-isul wasaare khayrna iyo ra-isul baarlamaanka ra-isul wasaare khayrna ay ku xigaan iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha aqalka sare cafwan afarta hogaanka qaran iyo dhammaan maamul goboleedyada waxaan usoo jeedinayaa hal shay horta inay iska ilaalaan khilaaf cusubo oo ummaddan soomaaliyeed lagu karakabeeyo oo lagu qashqashaado oo maanta mooshinno inta baarlamaanada laga tamriiriya ama dowladaha loogu dhowaado oo soomaaliya inay ku haystaan xaaraan ku haystaan raba ama kuwa jeebkooda lacagu raadinaya qashqashaad ha keenaane horta ha iska ilaabaano in xukuumad ridow iyo khilaaf cusub iyo dalkan in la burburiyo gadaal loo celiyo iyo wixii laga tababar keenoo laga soo xajiyey waayo annaga dowlada saddex saddex ra-isul wasaare loo samaynayo oo maalin kasta lagu mashquulinayo maandeedka dowladda o dhan in lagu baabi'iyo ra-isul wasaare keen iyo wasiir raadi iyo maanta o dhan niman joogaa la raadinaya waaba joogaan caa loo raadinaya markaasaa waxaa lagu dilaa waqtiga o dhan macaan la-aan waxaan ka rabnaa soddon iyo afarta bilood oo maangeedka dowladda aan laba bilood oo ka dhiman intay naga daayaan wax kaleeto laba qodob kaliya inay na tusiyaan wax kalena maba ka rabnaba in dalka la xoreeyo oo la nadiifiyo oo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre inta la garab la garab istaago iska gees xuduudaha lasoo xiro dalka oo dalka la xoreeyo waa qodob qodobka labaadna waxa waaye sida hadda baayada ugu dambaysa ay sheegtay shuruucda dalka oo aasaaska dowladnimada ah iyo kaabayaasha qaranka wixii dhiman iyo nidaamka dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ay ku wada shaqaynayaan oo inay dowladda lagu baahiyo dhammaan dalka oo dhan oo dowlad soomaaliyeed ay ka wada shaqayso shuruucdii fududaynaysana in la in la diyaariyo labadaas qodob waxaan ahayn qofti keentana ummaddan dhiiggeeda in shabaab ay ku hayso dalkan oo weligiis gudnimo ku jiro cidda aaminsan ciddaas waayo shacabka waxaan ugu baaqayaa inay meel ka wada istaagaan hadday ma- gobolku nool yihiin hadday dowladda qaran ku dhex jiraan aadaad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hore iskaga tacsiyeynaynaa dhibaatada soo noqotay Ee, shiikheena shaaladin waxaa leenahay alxamdulilah cala salaam baan leenahay allah barakeeyo xilligaaga iyo maaragtay cibaadadaada iyo camalkaaga inta dhiigana allahu naxariisto inta dhaawacana ilaahi subxaana wa tacaala caafi intaas kadib walaalayaal waxaan maanta dhacayaa waxa dhici jira weeye taariikhda muslimiinta iyo taariikhda adduunka laakiin waa laga bixi jiray waxaa looga bixi jiray waxay ahayd midnimo ummadeed bay ahaan jirtay dowladd iyo shacab isku duuban bay ahaan jirtay annaga dhibkana haysta waxaa weeye waa dagaalka oo hal meel ka socda waa dagaalka oo hal dhan ka socda weeye dagaalku hal dhan buu ka socdaa soomaaliya dagaal ma gelin dowladdu weli dagaal ma gelin shacabku weli dagaal ma gelin dagaalkanu hal dhan buu ka socdaa saanu aaminsanahay ummaddaani faker bay leedahay faham bay leedahay cudud bay leedahay ciidan bay leedahay laakiin dadkii ku shaqayn lahaa oo waajibkooda fahamsiin laha ayay la-yihiin waxaan u baahan nahay inaan fahamno waxaanoo kale haddii waddadii lagu daaweyn jir haddaan lagu daaweynin ma daaweysmahayaan saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa waxaana ku dhaceen ayagoo saxaabadii nebiga ah oo fadli badan oo ilaahi subxana wa tacaala agtiisa karaamo ku leh gacantoodii iskaga celiyeen hubkay qaateen waana iska qabteen wayna ka adkaadeen saasay ahaan jirtay marka annaga marka maanta waxaan haysta waxaa weeye dagaalkii hal dhan ka socda weeye dad abaabulan dad afkaar aaminsan dad isku duuban dad tashan haya ayaa meel noo fadhiya annagana maskaxdeennii baa maqan annagana madaxeennii baa maqan annagana annagaa isku maqan dad kala maqan dad isku maqan dad lagu maqan yahay baan nahay marka runtii waxaan soo jeedinayaa in dagaalka eh, si dhaba loo galo sida ilaahi subxana wataala uuna amrayo oo ah in dadka soomaaliyeed horta ay aaminaan qofka markiisuu dhintaa waxaa naxariista ilaahay ka mida subxaana wa tacaala inuusa ilaahay noo dirinin inaana dhiman noloma dirin ilaahay kuma dirin ilaahay waa kaaga naxariistay inuu naftaa mas-uul kaaga dhigo ilaahay waa kaaga naxariistay subxaana wa tacaala waxaa kaloo maaragtay naxariista ilaahay ah qof qof kale loo dhiibay naftiisa ma jiro haddii maanta qofka loo dhiibi lahaa qofkaasu waa ku addoonsan lahaa maanta nimankaan waxay dadku u addoonsanayaan waxaa weye waxaan ka aaminay inay nafteenna hayaan baan ka aaminay waa caqiido khaldan weeye caqiido muslin ma aha caqiido maaragtay ma saxa ma aha qof kale naftaada looma dhiibin waa lagaa xoreeye qof kale waa lagaa xoreeyey adigu ha isku addoominin adigu ha isku dhiibin waxaan kusoo khatimahayaa haddii qarax dhacay ama hoteel la galay qarax kalaa jira qaraxaas kale waxaa weeye waa khilaafka dhexdeennaa weeye waa qarax ka daran qarax jira saanu aaminsanahay nimankaana markay helaan fursadda ama ummadda ay ka faa'iidaystaan siday taariikhdu ahaan jirta waxaa weeye markay ummaddu kala maqan tahay waa waa iidoodii waana wakhtigoodii waana fursadoodii weeye mar kastoo khilaafku uu soo baxo soo cosboonaado oo dadku mashquulaan oo madaxdu mashquusho fursadoodii weeye marka waxaa madaxdeena waxaa leenahay nooga naxariista fursadaha aad siinaysan cadowgeenna nooga naxariista nooga naxariista fursadaha aad siinaysaan cadowgeenna nooga naxariista dhiiggeenna aad ku daadinaysaan khilaafaadkiina iyo waxaan aan dhammaanaynin waxayna isku duubnaada ayaan leenahay haddii maanta la fadhiyo la tashanhayo sida la sheegay laiga horreeyey waxaa weeye wax ka horeeya amniga qofka muslimkaa soomaaliya ma jiraan waxa ka horeyn karaa ma jiraan nafta bani aadam wax ka horeyn maaragtay ka horeyn karaa ma jiraan marka waxaan idinka rabnaa isku duubni inaad muujisaan inaad muujisaan kala dambeyn inaad muujisaan inaad nadaa muujisaan baan rabnaa ummadiinii soomaaliyeed oo aad dowladda u ahaydeen ama midda dhexa ha ahaato ama gobolada ha ahaatee qofka dhiiggiisa waxa ka horeeyo aa waardiyen lahaydeen maxay yihiin maanta dhiig nooma harin dad nooma harin sharaf nooma harin culimmadii baa la laayey wasaaradii baa la gowracay caruurtii baa la dooxay dumarkii baa la laayey waxaa la sugayaa maxay yihiin dadka dowladda u tihiin oo aada maaragtay yani maxaan kura korkooda isku haysataan waa dadkee dadkiiba baaba-ay marka waxaan leeyahay xilkiina dareema waxay idin saaraan waa inaad fahamtaan ummadda dhiiggeeda waxa ka horeyn karaa ma jiraan ummaddan war fiican ay ku faraxdo oo maaragtay duruufta jirta la maaragtay la saan qaadahaya oo waxa jira ka jawaabahaya ayaa laydinka sugahayaa khilaafaad dambe oo waqti naga lumiya diyaar looma aha ilaahi subxaana wa tacaala kuwii isku duuma oo cadowgooda ka adkaada allaha naga dhigo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu السلام عليكم بعد السلام إنا لله وإنا إليه راجعون وحي dhacay ee masiibada ahayd ee xalay nagu dhacay een afar iyo tobankii oktoobarna nagu dhacay horena noogu dhici jiray ayaan isugu nimid meeshaan inaan ka hadalno een wixii la dhihi lahaana waa la dhahay culimmada hadashay een gabdhihii iga horreeyaa ka hadlay waxaan rabaa inaan ku hadlo codka haweenka gobolka banaadir iyo guud ahaan maamulka ay nagala joogaan labadii guddoomiye ee degmada ee waa beri ee hadda aan ku sugannahay guddoomiye rooda iyo cabdiweli guddoomiyaha degmada xamar jajab Ee, si gaarahay noo taabanay annaga waxaan rabaa wixii dhacay way dhaceen ee, baaq la diray mid lamida inaan diro kaasoo ah in ummadda soomaaliyeed maanta ayna u baahnayn tafaraaruq in loo baahan yahay midnimo in loo baahan yahay een ee, madaxdii gobolada ay fadhiyaan gobolka banaadir oo masiibadii hore oo dhacday oon islahayn waxay imaan doonaan goobtay soo booqan doonaan waxay imaan doonaan midii maanta oo kale marka in shir inta la galo madaxdii qaranka shir u fadhiistaan ma garanayo waxa laga shiraayo iyo cidda loo shiraayo iyo waxa shirkaas oo ajandihiisa ku dambeyn doono waxaan isleeyahay ma noqonayo miro dhal waayo waxa daata waa dhiig soomaaliyeed waxa loo joogo ay matalayaanna waa gobollo gobolka ay joogaanna waa hooyadii gobollada soomaaliyeed waa gobolkii banaadir waa gobolkaan isleeyahay waa gobolka ummadda soomaaliyeed ee ku midaysnayd waa gobolka masiibada dhacdada gaarka maanta ay u tahay oo si gaar ay u taabanayso qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda dal iyo dibad meeshuu joogo meeshuu ka damqanayo oo nalaga dilaayo waa caasimada muqdisho caasimadan ku wada noolnahay waxyaabaha dhacay waxaan leeyahay waa masiibo rabbaaniya waana wax annaga gacnaheena aan ku keensanay ilmaha na laynaayo nooca ayihiin haddaad aragtaan wax caqliga u qaadanaya xataa ma aha dadka nalaga dilay iyo waxana dilay iyo qaabka naloo dilay marnaba ma ogolaan karno ummadda way bisishay ummadana way diyaarsan tahay waxaan leenahay madaxda qaranka fursa qaaliyaad maanta haysataan fursadan ka faa'iidaysta haween culumo cid walba waa diyaar laakiin waxaa la rabaa oo inteenaan waa in waxaan nahay intaan waa inta dowladda kaabaysay oo maalin walba siyaasadda iyo dowladnimada u taagnayd laakiin waxaan rabna waxay tahay culimmadii masaajidada imaamada mowlacyada iyo guryaha iyo xaafadaha dadka joogay ayaa laga rabaa inay ayaguna soo baxaan haddaan ummadaasoo midaysan iyo intaan waa inta ummadda horkaci lahayd hadday intaan diyaar u tahay oo miiska u saaran tahay madaxda qaranka oo aanay furihii ay ku rigi lahaayeen ayagu gacantooda ugu jiro wallaahi aniga ma garanaayo cidda u hagi doonto dadkan in la xiriiriyay u baahan yihiin dadku waa diyaarsan yihiin maantay waxaan rabaa inaan la wadaaga bulshada caqabadaha markay wax dhacaan dhibka ugu weyn goobta markuu qaraxa ka dhaco intii hadda la badbaadiyo oo sheekha uu ka mid yahay sheekh alwajiis oo ilaahay xaggiisa uu qadartiisa uu ku nool yahay qofka ilaahay ugu talagalayna rag badan iyo dad badan iyo haween iyo cid walba way nooga dhimatay ma calaacalayna mana baroor diiqayna eh waxaan rabnaa markay masiibadu dhacdo caqabadaha ugu waaweyn waxay tahay kow ambalasti oo meel ay soo martay iyo dadamiska oo la helayno iyo baabuurta kale oo wadada isku xiraayo dadki oo midka cadowga ahaa iyo qofka kale oon la kala garanaynin lama kala garanayo goobta waxay noqonayaan meel laga ordo oo masiiba ka dhacdaa la arki jiray laakiin hal maraa loo soo yaacaya ummaddii waxaa isku gadaamaya marka dhagarqabihiina dilaayey midka hagaayey iyo midkii asaga wax u gudbinayay intaba dadkay ku dhex jiraan lamana kala garanayo waxaan codsan lahayn marka madaxda inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed hadday masiibo dhacdo in ummadda haweenka iyo dhallinyarada laga celiyo goobta si laamaha amniga iyo dadka la badbaadinaya loo helo meel dhiig looga shubo male meel laga qaado male bareelihii meel lama sii xataa male raadka cagta meel la dhiga male dadka ayaa la iska leexinaya waxay noqonaysaa caqabaday noqonaya waxaan rabnaa marka intaas waa inta aan aan dhacdooyinka aan arkayay ee xanuunka badan leh laakiin aan xal loo helaynin waxaan rajaynayaa ummaddan waa diyaarsan tahay ummadda soomaaliyeed maanta waxay diyaar u tahay annagu geeri ma diidayno guushana annagaa iska leh ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhagarqabayaasha isku dayaaya waxaa nasiib darro ah halgankii labadii kun iyo kowdii iyo tobankii ilaa maantay waxaan leynayna waxaan noqonaynaa dadan mas-uuliyadooda cusub oo taariikhda qori doonto waxaan rajaynaynaa inaan isugu baaqno isugu sheegno inaan dalka ka qorayno cadowga ummadeena baaqinay qof uu dhaafaya ma laha dowlad uula diraysa ma aha shacbigii maatadii berimageelidii maalin walba haynay arrintaasu in dadka wada wada kaco ayaan ku baaqaynaa hadallada laga yee meesha aan kasoo gaaray ee dowlad goboleedyada ku saabsan dowlad goboleed shacbi dowlad goboleedyada deegaanada joogaan doortay xil baa loo doortay xilkii loo doortay oo qarannimadu ka mid tahay inay gutaan anigu waxaan qabaa inayna ka leexan karin dowladda qaranka naftirkeeda waxaa laga rabaa waa hooyadii qaranka inay inay ilmaha iyadoo naftirkeeda ummada ku salaaxdo ay waaniso oo ee la dardaaranto oo haddii la qaldan yahay laga celiyo haddaynaan isku duubnaan ee aynaan midoobin cadowna iska celimo karno dalkeena iyo dadkeena waxba uma qaban karno sidaas darteed waxaan isu eh, sheegaynaa isu dardaarmaynaa isugu baaqaynaa in la midoobo dowlad goboleedyada dowladda qaranka shacbiga soomaaliyeed ee la matalo oo magacooda xarbadida gaduudan lagu lagu soconayo ayaa awoodda iska leh sultatu shacbi ma la yiho awoodda shacbigu aawo anigu waxaan aaminsanahay madaxdu inay tahay khaadimiin u shaqaysa shacbiga haddii shacbigu garan waayo inuu isagu batroonigi yahay oo isaga loo shaqeeyo ee uu malay isaga in la leeyahay nasiib darra u arka anigu shacbigow dowladdu waxay u baahan tahay shacbi dowladna ma jiri karta shacbi la-aan waxaa la iska rabaa in dhammaanteen aan noqono dhiig lagu shubo qarannimada inaan noqono kulligeen dhiig lagu ba- arrintaas isfari mayno waa ognahay culamadana allaha jise ka siiyo inay intaas maalin walba afar iyo labaatan saac u taagan yihin waa ognahay shacbigu waa u taagan yahay hogaamiyaasha kala duwane heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo heer gobolba waxaa looga baahan yahay inay unidoodaan siday ummaddan uga badbaadin lahay khatarta ay guri mustaqbalka dhow haddaan sidaan kusii soconno magaceena khatarta waxaan walaalayaal idinkugu baaqaynaa meel kastoo joogtaan in loo midoobo loona istaago difaaca dalka iyo dadka diinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu